bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaal meel kastiisiin rowdaan iyo si kastoon indheegaytan waliba hawada siinkulee hamiin faylaa haka dhowaada barnaamijka kulunka warsan qodobada ooga barnaamijka kulunka warsan hoo ilaahay awoodile lagu helaysan ka dheega doonta moo noo socdaalena siinkahay waliba ku mid aha wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shaqan rooga magaalada garowe ayaa sheegay hanti la dedejii doona dhisowka golo deegaanka degmooyinka baydhabo iyo baraaw mayshan inti hatuusu ku hadal wasiirka arrintaas xilli sanadkan horraantiis la dahfuray shirka dhisowka golo deegaanka degmooyinka baydhabo iyo baraaw hataba ma wala ku jire hantii ololo doorasho laka gala doona dhisowka golo deegaanka ooga barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta saasoo kale waliba aysan dheega doontana guddiga reeda an fiiriyowka dastuurka soomaaliya yaa sheegay intii faragelina laka haayay shaqooyin yo maysheena intii guddiga hata arrintaasi ku hadalan ooga barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta saaxiib yaal saasoo kale weliba aysan ka dheegi doontana guddoomiyaga gobolka hiiraan oo amisom kala hadalay go'doonka saaran degmooyinka qaar ee gobolkaasi ooga barnaamijka kulanka warsan yaa ka dheegi doonta saasoo kale weliba aysan dheegi doontana guddoomiyaga degmada xudur ee gobolka bokool oo sheegay intii dhibaatooyin iyo haystaan dadka shacabka eh beeralayda ka nool deegaanada hoos gooyow degmada xudur sheegayna anti beeso fara badan iyo ku qaadayaan dhaqdhaqaaqa shabaab hataba dhaba hadalkuusa sheegay guddoomiyaga degmada xudur oo ka barnaamijka kulanka warsan yaasiinkahayna saaxiib ya saasoo kale weliba aysan dheegi doontana guddoomiyaga degmada qansa dheer ee gobolka baay oo beeni banaanbaxyo la sheegay inti ka dareeran degmada qansa dheer ee gobolka baay usugona sheegay inti wal mucaarad ah uusan lahayne waana maalmowgii isu roogii degmadaasi isu hormardeesi barnaamijka kulanka warsan yaa ku dhugunsada doonta shirkadda shabakada sooneed waliba sheegtay intii fursado manhajwal barasha an hayt an fududeeyo doonta ardayda hadhamayo dugsiyada sare ee kiyaala magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed hataba dhaba indiya arintaasi an hayt ardayda dugsiyada sare ha ku kubaho magaalada baydhabo barnaamijka kulanka warsan iyo ku kubogada doonta qaar ku mid a dadka bogtaale ee rooga magaalada baydhabona waliba sheegana antii minateediyo ka jiran maalintii kartaali guud ahaanba laka amri intiyo ku guuran waana ku dalbaday maamulka koonfur galbeed anti minganraadi barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doontaan walin hasiin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiinama kamiisa galahay tuu arbaaniye bahaasta arigdaniye ka eedanta tumun i kowda bila todobaad sanadka labada kun tumun iyo siyeed al weliba dhugaysateena qodobadiinka weyn ee barnaamijka kulanka warsan welibana hasiin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhinaga farsamadana weliba galan wingiisii doonay saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa wasiirka arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba uuse sheegaya intii la dedejiyi doonaa dhisowka golo deegaanka degmooyinka baydhabo iyo baraawe wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur madoobe nuunow maxamed oo la hadalay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo uu sugo rooga magaalada garowe ee caasimada puntland iyo weliba uuse sheegay sidatan
fadaan aanaan kuu salaamay marka hore waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo maxaa ladaha warfan sida dhiirigelinta iyo wacyigelinta ee bulshada koonfur galbeed iyo bulshada soomaaliya dhammaan ay u gaarsiiyaan waxyaabaha maxaa lahaa horumarka leh marka xigta garowe waxaa usoo gaaray maamul goboleedka puntland shirka qorshe hooleedka horumarinta degmooyinka soomaaliya lawanagsanayo dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha ayaa kasoo qeyb galay iyo donorska iyo deeqadhayaasha hay-adaha caalamiga taasoo maxaa lahaa si guuli loogu soo dhamaaday wax badan lagu ansixiyey shirkaa kadib waxaa ii suura gashay inaan si maxaa lahaa gooni gooni ah ula kulmo dhammaan dadka ofis galbeed oo ku sugan puntland anigoo maxaa lahaa socdaal badan aan ku sameeyey
waayahay mudane wasiir waxaa tagday shirkii magaalada garowe ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya shirkaa muddadii uu socday maxaa diiradda lagu saarayay oo ka koonfur galbeed ahaana aada la tagdeen runtii shirkaa waxaa lagu wada daysaday waayo aragnimo nidaamka adeegyada asaasiga golaha deegaamada la gaarsiiyey qaabkii shaqada u socoto dhismaha maamulada tayada maalgeshi maalgelinta mashruucyada iyo iyo howlo badan oo duul usoo usoo noqday inta la dhisay inta la dhisaayo golaha deegaanka runtii waxaa fursad weyn u noqotay in hay-ado badan oo howlahaas dhiirigelinayo fursad aan u yeelanay inaan la kulano aan anagana aan naxadidino aragtiyadeenii meelihii aan gaarsiinay iyo waxaa kaloo noo dheeraayay inaan waayarinimo farabadan aan ka qaadano maamulka dowlad goboleedka puntland oo horey u dhistay golaha deegaanka waxyaabihii ay kasoo darteen siyaaqabadihii iyo iyo horumarkii laga gaaray intaba anigoo ka kala faa'iidaysanayna oo aan isu wadaagayo runtii waxaa aada laisla soo qaaday maamulka koonfur galbeed dowladgoboleedka koonfur galbeed inuu guul ka gaaray dhismooyinka uu hadda ku hoolan yahay iyo kuwa la dhisayba taasna u suura gashay in najaafadahayaasha ay ogaadaan xeerka aan ka taaganahay fanka la helaayo runtii annaga waxaan diilay in maamuladii la dhisay meeshii ay gaareen horumarkii ay gaareen annagana aan ku tala jirno inaan gaarno aanan noqonin budgetkii qaabkii loogu talagelayo in lakala horumaro aysan noqonino budjetyada meesha lagu ansixinayo ay noqoto budget loo wada dhan yahay taasna runtii waan ku guuleysanay waxaana hubaa dhowrka sano soo socda in wasaaradda arrimaha gudaha ay qaban doonto mashaariic aada maxaa lahaa waxtar u leh dhismaha golaha deegaankana ay u noqon doonto mid nahayaha iyo iyo horumarka bulshada ay ka damayn doonaan insha allah intaa marka furmaysay waxaa ii dheeraa waayahay muddada aada ku sugnayd puntland oo xilligana aada ku sugan tahay waxaad la kulantay qaar ka mid a ganacsatada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ganacsatada maxaad ka wada hadasheen runtii ganacsatada reer koonfur galbeed waxaa ka wada hadalnay horumarka iyo maxaa la ay gaarsiiyeen gaarsiiyeen ayaga nolosha ay ku nool yihiin maqnaanshaha haddii ay jirto xuquuqyo wadanka ay ku lahaan lahaayeen mas-uuliyiin ahaan qaabka maaragtay loola dhaqmo dadka meesha joogo nidaamyada ay ku kala degan yihiin runtii wax badan wax badan wax badan oo horey u dhici jirin oo mas-uuliyad daro ah mise wax wadaqabsi la-aan ah ayaa hadda fududaaday inta wasaaradaha ay wada shaqeyn bilaaween inta runtii xukuumadda koonfur galbeed iyo iyo iyo iyo tan puntland waxaa aada uga dhexeeya xiriir joogto ah xiriir wada shaqeyn ah xiriir iska warqab ah taasna keentay in labada dhinacba ay kala ogaadaan xuquuqyada dadka deegaanada ay kala nool yihiin runtii waxaan ku dhiirigeliyey ganacsatada iyo bulshada kadib markaan wada kulanay horumarka koonfur galbeed ee gaartay meesha meesha aan kasoo bilownay koonfur galbeed dowladeedii iyo meesha maanta aan taaganahay intaasna runtii way u rayaaqeen waxaa kaloo caddaatay oo soo baxday in ayagana ay wakti badan qaateen oo wadankii ay kasoo tageen wadan kale ay joogaan deegaan kale ay joogaan ummadii ay wax la wadaageen ay la kaashteen wax wada qabsadeen maantana ay tahay mid la taaban karo runtii waxaa ogaataa qofkii maanta maraykanka degan oo koonfur galbeed u dhashay gabar dhow joogta nisbadaana joogta oo hadda foolinaysa iskaa loola cararaayo kama soo gaarsiin kara dhaqaale ilaa ay bisha dhamaato laakiin waxaa xaqiiq ah qofka boosaasi joogo nasgarigu joogo inuu e t c toban dollar ugu tuuri karo oo markaas badbaad lagu qaadi karo meel lagu geyn karo taas naftigeeda guul waaye waxaa kaloo aan la maandegnay in waay aragnimada meeshaan ay ka heleen iyo iyo dowlad wanaagga iyo horumarka ay ka gaareen ay la wadaagi doonaan ummadda ku dhaqan koonfur galbeed run ahaantii la fiirsin doonaan horumarkaas kusoo dhiirigelin doonaan dhismaha dowladda iyo iyo horumarkana ay ka qeyb qaadan doonaan intaas waa meel dhignay maanta waxaan ku suganahay garowe oo si lamid ah shirarkii boosaaso iyo fardha aan kusoo qabtay aan ku qabanayo hadda ayla hadlayso waxaa soo booqday xarumaha ganacsiga xarumaha ay degan yihiin koonfur galbeed dadka deegaanka meeshaan degan runtii waxaa ogaanaysaa horumarka maanta ee bilaada ka jirta puntland inay yihiin inay keeneen ayna ayna muujiyeen ayna ayna dhiseen wadankan waa wax muuqdo madaxda wadankana way iiqireen daban dadka ka soo jeeda ee deegaanadan koonfur galbeed ee ku sugan maamul goboleedka puntland sida aada la socoto inta badan deegaanadaasi waa lagu dhibaateeyaa ee ma la kulantay madaxda iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamulka puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha si aada ugala hadasho arrimaha la xidhiira dhibaateynta lagu sameeyo ganacsatada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku sugan maamulkaas runtii maalmo ka hor waxaa joogay wasiirka ganacsiga oo hogaaminaya wesdi runtii wuuna la kulmay ganacsatada iyo iyo iyo iyo iyo raadka ushaqeeyaan iyo nidaamyada ushaqeeyaan wixii warbixin ah oo kala kulmana runtii waxay noqotay warbixin aad u fiican ay kala qaateen anigana ka wasaaradda arrimaguda ahaan iyo maxaa lahaa ka deegaan ahaanba anoo horeyna ugu shaqeeyay gobolkan anoo hay shaqeynaayo oo ka qayb qaatay mashaariic fara fara badan runtii wax badan way ii warameen horumarkaas la gaaray ma aha mid hal maalin lagu gaaray ahayn runtii dhibaatooyin iyo iyo iyo isfahan la-aan iyo maxaa lahaa wax badan waa soo maray deegaanka laakiin muddooyinka lasoo dhaafay waxaa moodaa in aada loogu wada shaqeeyey golaha waxaa la dhisay golo deegaan waxaa la dhisay golo oo maxaa lahaa samadoono ah oo nabadoono ah oo ka kooban reer koonfur galbeed oo matalaayo loona keenayo wax kastoo dhibaato ah oo xalinayo waxaa runtii farxad mudan oo lai sheegay aada uga kulmayna suldaanka matalaayo koonfur galbeed inuu ku jiro golaha todobada qof oo baartaboorada dadka loo sameeyo saxiixo isagoon joogina anaan anaan anaan anaan golahaas aan shiri karin marka waxaa moodaa in xoogaa nidaamyadii dowladda dowladnimo iyo waxwadaqabsiga hadda laga qaybgelinaayo wax badan oo maamadow oo horey u jirina waxaa baabi'iyey xiriirka koonfur galbeed iyo puntland ka dhexeeyo ee wada shaqeynta faraha badan oo lasoo muujiyey shirarka faraha badan la qaadanayo runtii waxaan u sheegay martigelintii aan martigelinay oo aan martisoornay dowladda federaalka maamul goboleedyada oo shirkii ka dhacayo u dambeeyey baydhaba heerka aan gaarsiinay iyo soo dhaweyntii aan gaarsiinay iyo waxyaabihii lasla meeldhigay runtii aaday usoo dhaweeyeen waxaana muuqataa in hadda madmadoygii badnaa meesha ka baxay waxaa muuqataa in wada shaqeyntii maxaa lahaa aada aada iyo aada maxaa lahaa kalsoonidii usoo baxday annagana taasaan ku dhiirigelinay intaba waxaan hadda aan diyaar u nahay in maamulada meeshaan ka dhisan aan runtii tusno in ummadan meeshaan ku horumartay oo horumarkaan gaarsiiyey ay ka qayb qaadan karaan dhismo kasta oo laga samaynayo taasna way noo ballan qaadeen wayna noo socotaa wadahadalkeeni mustaqbalkana waxaan rabaa in nidaamka dawliga si loo fahmo oo oo lasdhaafsado mas-uuliyiin ka socota puntland iyo iyo iyo mas-uuliyiin reer koonfur galbeed oo ganacsato ah aan ku casuumi doono aan ku casuumi doono baydowa taasoo ay la wadaagi doonaan taasoo ay la wadaagi doonaan wixii horumar ah meeshaan ay ka gaareen marka waxaa moodaa runtii safarkeyga inuu ahaa safar aada u qurux badan safar aada maxaa lahaa waxyaabo badan ii hirgelay hirgelintaasna waxaa ii saamaxay wasaaradda arrimaha gudaha oo aada igala qeyb qaadatay puntland soo dhaweynteydii iyo iyo iyo iyo transportationka xagga gaadiidka iyo amnigana intaas igala qeyb qaadatay oo umahadcelinayaa waxaa kaloo runtii aan umahadcelinayaa madaxweynaha koonfur galbeed waa runtii dhiirigelin badan iyo iyo iyo howlahan dardargelinteedii iyo wax wada qabsiga aan aan aan aan aan markastaba dhiirigeliyo runtii in aan u keeni doono xukuumadda horumarka meeshaan laga gaaray inay tahay mid annagana aan meesheena ka samayn karno waayahay mudane wasiir markaan kasoo laabano shirkii aad uga qeyb gashay magaalada garowe hanaanka dhismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale qorshihii aad ka lahaydeen dhinaca kale kulanka aad la qaadatay ganacsatada deegaanada koonfur galbeed dhammaantood markaan kasoo gudubno usoo noqono dhinaca iyo magaalada baydhabo ee daban baydhabo iyo baraabe waxaad dahfurteen bilowgii sanadkan in golihii deegaanka la dhisi doono ee degmooyinka baydhabo iyo baraabe maxaa hakiyey maxaa caqabada idiin hortaagan ma waxaa jira caqabad idiin hortaagan ma idinka ayaa dib u dhigay doorashada kadib runtii aada u mahadsan tahay sidaa ugu warkadbataan dhisidda golaha deegaanka horta arrinta ugu muhiimsan oo horumarka u leh qaab dhismeedka xukuumadda soomaaliya iyo xukuumadda koonfur galbeed intaba dhiirigelinteedii iyo iyo iyo hagaajinteedii waa mid maanta number one u ah koonfur galbeed ahaana sidaa ula socotid annaga wasaaradda arrimaha gudaha waxay fursad u heshay inay noqoto maamul goboleedka koowaad runtii hormuud ka noqotay inay dhisto golo deegaan sidaa la socotid waxaan soo dhisnay xudur waxaan soo dhisnay berdaale annagana muhiimadda aan u leenahay wasaarad ahaan golahan deegaanka in la helo waxay waxay waxay waxay hormuud u tahay waxwadafasiga waxay hormuud u tahay in lahaanshaha iyo iyo iyo adeegyada aasaasiga ah ee noqoto mid maxaa lahaa horumar laga gaaro intaasna waxaa waxaa waxaa lafdhabar u ah in la helo nidaam fiican oo oo wada shaqeyn ah oo golo deegaan in la helo taasna waxaa sabab u ah qasab qasab ah in waktigii loogu talagalay iyo iyo saacadii loogu talagalay wax kasta aysan ku dhamaanaynin u baahan tahay u baahan tahay wacyigelin fara badan u baahan tahay heshiisiin fara badan baydhaba waxay ku socotaa dargelintii loogu talagalay maalmihii dambe waxaan soo dhexgalay bisha barakeysan ee soonka taasoo dib waxoogaa noo dhigtay in kulamadii maalin kasta la joogteyn jiray maalin isbaaf lajoogteyn jiray aan aan aanan fursad u helin sidaa awgeed aan ku tala jirno la tashiyada bulshada iyo siyaasiyiinta iyo iyo iyo iyo odayaasha dhaqanka in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada ka hor aan soo gebigebeyn doono magaalada baydhabo baraawana ay dardargelinteedu socoto oo ay la mid noqon doonto insha allah runtii guusha laga gaaro in la dhiso golo deegaan waxay noqonaysaa mid loo helaayo adeeg kasta oo la rabo hadda la socotay xudur waxay gaartay horumar waxaa heshay dhammaan hay-adihii internationalka dhan meesha tegay tababaradii loogu talagalay iyo adeegyadii aasaasiga la rabay oo dhan waa waa waa waa u wada dhan yihiin oo shaqadaa socoto marka golaha deegaanada kalena in noocaas oo kale lamid ay noqdaan waa dhiirigelinaynaa waayahay mudane wasiir dadka qaarkii waxa ay aaminsan yihiin in kambeyn siyaasadeed laga doonayo dhismaha golaha deegaanka islamar ahaantaasna xildhibaano loo ballan qaadayo kadib doorashada madaxweynaha kadibna ay dhici doonto dhismaha golaha deegaanka marka maxaa xilligii la dahfuray hay-adaha waxa ay sheegayaan
runtii aada umahadsan tahay socdaal aada umahadsan tahay socdaal wasaaradda arrimaha gudaha waxay lafdhabar u tahay inay la shaqeyso bulshada koonfur galbeed golaha deegaanka marka la dhisaayona ma aha mid lagala tashanaayo deegaanka loo dhisaayo degmada kasoo jeedaa moogii cid kale lagala tashanaayo ma aha dadka meesha degan arrinkoodii iyo waxwadaqadsigoodii iyo isasoo xididoodii iyo isfahankoodii ayaga ayay ka dhexaysaa ayaga ayaana wakti siinaa anaga ka wasaarad ahaan wax uma soo xulno cid kaleo wax usoo xulayso anaga maaragtay ka amar qaadanayn ma jirto runtii malaaqyada ama odayaasha dhaqanka beelaha kasoo jeeda ayaga ayaa wada shiro ayaga ayaa loo maaragtay loo qabtaa wadooyinkii shiri lahaa waxyaabaha kasoo baxo iyo waxyaabaha ay ku wada jiraan iyo maalin kasta wixii lawada qabtana media maalin kasta u taagan oo ay soo tebisay waaye wax siyaasad soo geli karta ma jirto go-aanka aan rabno ka wasaarad ahaan inaan gaarno waa mid loo dhan yahay waa mid maxaa la lahaa haddii la helayo hogaan iyo maamul meel ka dhisan laga dhisaayo in bulshadii dhegeysto in laga qaybgeliyo qeybaha kala duwan ee bulshada runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo aniga ka wasiir ahaan markasta waxaan u taaganahay in ka qayb qaadashada dumarka ay noqoto lafdhabar hooyooyinka waa mustaqbalka iyo iyo iyo nolosha horumarka lagu gaaro haddii aysan noqonin inay haween ka qayb qaataan waxyaabaha keeni karo in maarata dib u dhac keeni karo kama noqonaysaa wasaaradii waxay si toosa ula shaqeysaa wasaaradda haweenka si ay u dhiirigeliyaan had iyo jeer in dumarka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku nool ay noqon karaan kuwo ka qayb qaadanaayo golaha deegaanka waayahay waalaa nooma suurigelin sodur inay soo galaan gabdo laakiin waxaan ku guureysanay dal dalgaale inaan laba gadood ka helno taas waxay keentay dhiirigelintii iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo waayaragnimadii aan ka dhex halnay sodur dabcan baydhabo iyo daraawan inay ka sii keenaan doonaan oo weli aan sii dhiirigelin doono dumar fara badan
horseed international hospital isbitaalka caalamiga ee horseed
hasanay habriiri anu hubun hubunga an gawoobi ha kaarse koo degin horseed international hospital iyo ilbaabadii hadda la badhag may hooliye eh xarun caafimaadu linhilowsanaaye horseed international hospital xarun caafimaado heer sare ew adeegnimadahan ku shaqeeyay hagaagsan horseed international hospital heer sare dhaqaatiir caafimaadka ka hel dheer hadal degan iyo hoolkarnamo lanka deerana i weliba shaqaalan hagarsadaana hujenka jarne hooliyo dafdaf eh xaruntiyo ka howlgalaayangu horseed international hospital xarunta caafimaadka ee horseed may baan lagtaa qeybo shalduban sida qayb farmashi eh qayb dhaqtarka fadheeda bukaanku sikataa bilow qayb jiif emergency eh i weliba qayb shaybaara mishiimadii casri ah sida weliba noo dhugin sida ay tani siya tugin siya dhibe lama aalada satellite iyo live streamka adduunyada meel ka siisin ku rogdan waliba sanglena saaxib iyo alhamiin fayla guddiga reedan fiiryowka dastuurka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba iyo sheegayna anti fargelin la kahaaye shaqadiyo munaasabada geeka kadhiidii magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waliba laka wareejiyey qaybtii aan ka horreeytii ee hoolo reedlanka fiiryow dastuurka munaasabada waliba ku qayb galay guddiga la socodka dastuurka ee lamada caqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka arrimo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya howlogeeda socodka iyo reedan fiiriyowka dastuurka iyo waliba madashaasi ka gahfuray mas-uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda dowladda federaalka ee soomaaliya gudoomiyaha guddiga reedan fiiryowka dastuurka daahir faarax iyo waliba usi sheegay antigeeka guddiga la dareerowka dastuurka iyo wareejiyan qaybtiin ka horreyti ee reedlanka fiiryow lamada cutubyada dastuurka qaybta oo shanta cutub ee aan ka horreyta dastuurka kumeerigaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayadoo ay jiraan horumaradan labada guddi ka gaareen dhanka dibweegis dastuurka ayaa haddana waxaa jira caqabado weli labada guddi ka hortaagan sidii ay howshooda u gudan lahaayeen sida ugu wanaagsan uguna dhammayn lahaayeen wakhtigii loogu talagalay caqabadahaas waxaa ka mid ah kow iyadoo saddexdii ilaa bish ilaa shantii juun magaalada baydhabo lagu gaaray heshiis muhiim u ah ee geed socodka dibweegista dastuurka sida heshiiska khayraad qaybsiga iyo kan doorashada kadib wasaaradda arrimaha dastuurka u soo gudubsay guddiga la socodka haddana xukuumadaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed weli lagama hayo weli waxaa laga sugayaa inay heshiis ka gaaraan qodobada harsan ee arrimihii horey loo tilmaamay inay u baahan yihiin wadaxaajood siyaasadeed iyo sidoo kale heshiis siyaasadeed si dibweegista dastuurka loogu dhammeeyo muddadii loo qorsheeyey labo in labada guddi aysan weli u dhammayn waxyaabihii howshooda ku qaban lahaayeen sida dhaqaalihii howlwadeennadii iyo agabkii kale ee looga baahnaa shaqada in lagu fuliyo saddex inay jiraan gacmo badan oo aan dastuuri ahayn oo gacmaha kula jira arrimaha dibweegis dastuurka taasina aan taasina waa arrin keenaysa dhibaatadii horey loogu maahmaahday dherigii farabadiya ufuud xadhaareeyaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in hay-adaha dastuuriga ah ee loo egmaday dibweegis dastuurka lagu tixgeliyo loona daayo shaqadooda maanta guddiga madaxa bannaan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaa farxad iyo sharaf u ah in ay suurto gashay munaasabadan ku saabsan ama uu guddiga madaxa bannaan u codsaday inay noqoto munaasabad uu guddigu ku wada jimeeyo qaybtii ugu horeysay dib u eegista labaad ee cutubada dastuurka qaybtaas oo ah shanta cutub ee ugu horeysa dastuurka kumeelgaarka ah oo qayb ahaan ka dhigan saddex meelood oo meel cutubada dastuurka oo shan iyo toban ah
zamzam university of science and technology safarnan anjeedasahay mahurow safka hore ilmiga maadiga sayniska iyo teknolojiyada barashadiiyo lanfadowna zamzam university mahurow sahelma ee zamzam university sidiluku faday jaamacad isiku sii asriyaysan tanlanka seedow zamzam university sanaroog sanuuda dhiiboy sisehelan shahaado jaamacadeed ka qaadoy zamzam university hooliyama ah barashada cilmiga sayniska iyo teknolojiyada la keensuga sidila faday maalin ad oo ka safaysantaa zamzam university shahaado lakii godoonsiye doorka cilmiga lakii barow zamzam university of science and technology mayba ku mid ahaa kuliyadda beero kuliyadda caafimaadka kuliyadda engineeringa kuliyadda engineeringka mayba anshaab qiibsamaase lama qiibood oshale civil engineering iyo i t kuliyadda culunta caafimaadka mayba anshaab qiibsamaase lab oo e shaybaarka public health management science kuliyadda maamulkana mayba anshaab qiibsamaase public administration banking
waa hagaag dhugun sidayaal weli walinowle dareertana siyeetun isiyeed dhibic lama aalada satellite-kiyo live streamka magaagay socdaalu idaacaddu warsangu farsamadana waliba galan gwin isa ee saaxiibkayga maxamuud gaabsha gudoomiyaha gobolka hiiraan oo la hadlay warbaahinta iyo waliba sheegay intiuusa la hadlay ciidanka amisom waana degmooyinka go'doonsan go'doonkaasi lagu qaado doono siduusa hadalkan dhigi reer buulebarde dad adkaysimo ku socaan baxay marka loo fiirsho dhibaatadii abaarihii soo martay magaaladan marka loo fiirsho go'doonkii ay ku jirtay ay ka go'doonsanayd inta kale ee gobolka ama soomaalida kale marka loo fiirsho ganacsi la'aanta in shirkii soomaaliya halkaan uusan muddo dhowr sana ka shaqaynaynin in ganacsi xoolo uusan jirin in uusan jirin xoolihii beerihii wixii ka soo go'ay meel dalagaas loo iibgeeyo in maaragtay dhammaan aas-aas wixii u ahaa salka nolosha bini'aadanka iyo waxba ka jirin misana dadkaasi marka ujeedooda iyo degaankooda iyo moralkooda aad fiiriso ay yihiin dad qawi ah marka taas waxaa uga mahad celinayaa anoo u nisbaynaya maamulka sida uu fiican u hogaaminayey wixii meeshan ka dhacay dhibaatadoodii ha ahaato inay dadkaasi la qaybsadaan xagga nabadgelyada iyo xagga moralka dadkana wax kasta oo yihiin sida loo mobilis gareeyo oo loo diyaariyo ayay dhibaatada meesha taagan markaas kaga baxaan waxaan rabaa inaan media u mariyo ciidamada walaalaheen amisom gaar ahaan hiil walaal ee halkan magaalada buulobarda degan ilaahay baa mahadda iskale laakiin dadkaani maanta in la soo gaaro oo dhibaatadii gaartay ama biyobaxadii ama abaartii ama dhibaatooyinkii kale ee go'doonka geliyey naftooda maalkooda in la soo gaaro iyaga ayaa sababay dowladda soomaaliya dowlad goboleedka hirshabelle gobolka hiiraan iyo dhammaan mujtamaca reer hiiraan oo anugu aan mas-uulka ka ahay sidaan markii horeba sheegnay duula barde baahida ka jirto boqolkiiba soddon ma la daboolin mujtamaca meeshaan ku noole waa mujtamac meel walba ka go'doonsan dhibaatadii ay markii hore qabeen oo abaarihii ku fogaaday oo ku dheeraaday iyo go'doonkii ay ku jireen oo ay meel walba ka go'doonsanaayeen waxaa kaga daray fatahaadu fatahaadu dhibaatadii u geysata abaartii mid ka badan ee buulabirda u geysatay reer buulabirda waa beeraley yaani u helin dalaga inay meel kale u iibgeeyaan laakiin wixii ay cuni lahayn beeray kala soo bixi lahayn fatahaadii aa dhibaataysay waddooyinka lagu aadi lahayna waa baaba'san yihiin kanaaladiina waa baaba'san yihiin qalabkii tacabkuna wuu baaba'ay
howdaaw aniina faylaahay raabtun way bakiinka kuwayha mara ambaa faday tumunko guriya lama doorku weel faday riir qalab dhismiha mara kuweydiya
may qalab dhisma baydhow baa dhoobinidamay hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idu weydiyaangle anama injeeda shirkadda ganacsiga guud ee haaskoya hafiis iyo aragdeeda yeeseeda faday hamar wah adoo warakii haaye haaskala adiseegaasi baydhow baa hajegti ani arigi adoo ani ariga ki jeey itus habbaa masaajid arabta kortiisu alo war fudada sheegas
waa akri shirkadda ganacsiga guud ee haasko may emehadedi usmay markaba baydhoha fadheeda imbolhan baharuray liksheni واسجيد ورانا بس isjiida leshenana ina aase fuud andiina e hindho malka fe fiiriya feeraga ba'an roonya faruunya wala la galay faluuga la siyey faa'idii kasaara dhatiyono wala ilaahay kiila fadhiya ganacsi hoo isin fadaasan shirkadda ganacsiga guud ee haasko bulshoy fiiriya الغرفة اللي قابلته بابور فول كان كوبان بنادر اني يفكر شركة جناحسي قود هاسكو لانكي بدو فيري قاب نسمة ولي على فلاسي ميدا فروت انفوران
waa hagaag dhugunsidhayaal weli arimoogii guddoomiyaalka iyo ka guda jirna guddoomiyaga degmada xudure ee gobolka bokool weliba uuse sheegay intii dhibaato weyn iyo haysata beeralayda ka noola deegaanada hooskooyow degmada xudur ee xarunta gobolka bokool mar uusa arrintaasi nin faahfaahi weliba hadaljay kumid tahay okay iyadaa mahadsante warsan sagaalay dhamaante salaame kolley una wayba ka sugnaa magaalada xudur magaalmada gobolka bokool alxamdulilah waldhabama ku jiran hadde kolley magaalada gudaaji iyo inta u dhaqaaji nabadgelyo waaye tuureenshe xaaladaata ku jar wayba walate boorbaleen saase ma jiraan boorbaleen guud ahaan ma jiro oo dhinaca nabadjiidka loo sheegaa waxaa loo kala aadiyo dhiniga oo sidaad sheegdi walaadan kuweerti ee nabadiidka oo kale ee may degmada xudur ka hayan nimankaas soomaali dhan baa dhibkahaayan galowgii khaasatan degmada hudur iyo gobolka bokool guud ahaan dhibaato badana kahaayan wayba dadweynihii iyo umadkii shacabka la dagaalamayan markaasi bilcamahan liin dilahay qasidii oo la dhacahay waqtaadarkan meelihii oo kasugnaayan wayba suubiyaayna lan kasta beerlahay beer kasta kun doolar wayba lagu qaadahay konton doolar lagu qaadahay beer kasta beelkaal konton doolar lagu qaadahay lan maskiin eh beertiis walanka bana oo baadis oo sirmo konton doolar dhiib laleeyey dhibaatooyinkii oo macnaha dadweynaha kahayaan ku midabta dagaalkii oo latow dhibaatada oo macnaha dhaabka hantidii oo la dhacow oo hoolajoo la dhacow naftiyo oo ambejbaadana hadee walayo kahayan walaatila xisaabo kormee idiin ogdiin marka dhibaatooyin badan kahayan deegaanka iyo lato dadka oo ma nimankaas nabadiidka nawaaciga iyo ruganka noole ka nool dhibaato badan la kulmeen waya wali sheegday in beertiba konton dollar ma beerta eh, dhulka lagu gaday mise eh, kontonka dollar eh, dhinanoo ay ka dhiibaan walaabo oo ay ka dhiin walusu dhaafo mulaga malaalisa leeray beerte konton doolar ku dhiibe ilaa konton doolar ku dhiibta beerte ma ka dhawaado korto liilanka waana beertuu si leh beertisiis waaya beertisi lahayo yaa weliya konton doolar shan haddii kale beertaas ma ka dhawaadas waayahay eh, guddoomiye eh, deegaanada eh, adag hooskooyow laftirya lagu yaab arrintaas intii ku jirta maysan ku qorshaysan maadaama maamulkii degmada xudur isingetin walaar moye un qorshe karme qorshaha guud niyaalay bay bahayn nimankaas la dagaalamo markaas la dagaalamo qorshahaas qorsho guud ah maanaa niyaal waaye meeshaas ku tootolay la qorshayaa umee nin la dagaalamo waaye dagaalka way baan baanya garab isgarabsiinyo tow way baan baanya in maanaa umatiran isku meelaan gujeesti nimanka nabadiidka armayo way maanaa kaalmo badan ku baanya masinhayna taakooyan badan ku baanya dowladaha sida dowladda koonfurta dowladda dhaha anigoo maanaa garab siiyaan ciidamada la garab siiyo liimbaanyi waxyaalaha yoombaanyino dafiiraadka anina ku hagartiro liimbaanyi lanka wayna baday walaada kii kala dagaalamo wala dhaka maniada xille la liimbaanyi maay macnaha lanada hakiijimow hub hubku asli hakiijimow adigana manaa aakada ku horseedase dhibaatadii laswalayeed wala santaume marka qorshaha dagaalada nimankaas ku wajahan wayna darjargaleeyeen baanya dowladaha yaani darjargaleeyeen baanyi wal reer bakool ahaan laakiin walaa una baahna mey garab aan baahna garab hadduu helna walaa amasom walaa ciidamo kale min baahna halfana laakiin wayba waaysana garab iskaadiya waaysana runaantan taas iyadan kuuma arimo arimoodaan sheegay dowladahan iyo haddii dalkada magaca kuyaalin ku fadaanay ani dawladna rabo nimanka nabadiidka la dagaalama haddii daba ku doontee barnaamijyadaas ani ciidamada je macnaha eeg in ku haqabtiro yaa macnaha iyo jeelna alxamdulilah waya xilli kasta warbaahinta lahadala wali kana nagaase in isan dhinaga hubka oo kale isan aan ka dhammaystirnay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed oo hata ka arimiyo deegaanadaas aan sheegdana oo aan gudbinadana arrintaasi iyo walsinku ku qabadan
شاريها dowladda koonfur galbeed magaalayaa saragni ina ciidamadan macnaha walbaanlen gobolan sheegni dhinaca kul ku habartireen sheegni ciidamada dowlad soomaaliyan sheegni macnaha dowladda dhaha kula joogin warwanageysana male in macnaha ciidamadan tasiiraajiya la xaqabtire dhinaca hubkiyoolatu saanada military ku xaqabtire markaas in sheegan haddee kole armada way ogaaday wali isbedel arga doon laakiin markaas orgaas dhaylaanoon waya gudoomiye tan iyo xilligeeda la ka dooradi wali ka alase degmada xudur intii isbedel iyo suubidi isbedeladaas siin qorshaysanyina anti dhinaga nadaafada oo kale oo lala isan ka qaadano oo degmada isan ka suubidan bilicdiya weelaliya reedan nagdan runtii armayoka waa walbaan ku gobani dhinaca nadaafada dhinaca maanaha horumarinta magaalada mashaariic badan yaa maanaha la kufuli dhismooyin badan la kasuubi dhinaca nadaafadana kolley ilaa had walaayo wadana unoosku ka hadladaan shacabka maamulka dhammaanto unoos ka hadladaan waxyaala badan lagu qobdi inkastoo fiili fadaayan hayna laakiin wala taabada kor lagu qobday runtiya waya anka dambeyntii bulshada oo ku koobigunsadayti idaacadda warsan iyo madaxda koonfur galbeed ma sheegi lahayta waan anka baaqi lahayd bulshada soomaaliyeed dhammaan wabaan ka baaqay fidleysadan dabadee gooy weliwaa waa qase in lagu horumariya aan ka baaqeena nimankaan nabadiidka in la dadaalama badi dalka hornagada dee walaay kale maanaha horumarin haatay waa kas haatay markaasa yaa maanaha ayaa suurtagalaan laakiin haddii nabadiya dalka unku jarna walama dhibaato kale langolqola kormale gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed wadaan ka baaqay abtaa guddiga kudayo dadkana iska laaytan baydhow oo kale ati magaalo madaha waaye wala yaal wal argohay wala hantee yaal wal argohay wal argohay horumar badan la kasuubi laakiin haddii al-shabaab kaliya su qoban arrintii hayti marroo meeliye meelkaas saasu umay barlenahan jeediyey shacabka reer koonfur galbeed ani maanaa nimankan nabadiidka laysku qobda laysku kaalmaysan shacab iyo ciidan latiyo garabka intii lis garab suga nimankan oo maanaha duurka jiro aad ugadiyo maanaha data gumaado in la qobda markaasaan ka baaqay iyadana maansanta
aftiinlan arigaw nugdimiiska oodaa usublan arigawna oba min aansa maaso adduunya inti aad roogta ilaawal haykiin aragto alqudusu usubano ilbaydhawalaneenka furi asarko ilaalma miinkoyta agluwa hadaa edebana doorku doora itibaaro walyara ukunmadu fuuluwa lambuli anshago usuday aradi anshago orosay iyaar dooga iyo udeer harunto usub ee alqudus electronic company stationary and cosmatics aarin ilaahay hidi oodi ilbeeb mareeba ilbatay adduunyada may usubanga lis warsaday rug ammaanay an haato weliga istareex ka noolow ha ku adeegoy walaal arwada usuban ee alqudus electronic company stationary and cosmatics ili burgodaaso ororliinka bahay abuudabaylan roogahan adahay iska aallo alaabta asriga aaladoogi inka dambooyan e kambaniga hasiin aruuriyi afley ay unasiinkasha sheegna bulshoy kooyaniila araga harunto usub ee alqudus electronic company stationary and cosmatics af walla siinkasha sheegi wal ilinka aragdanga siinroon wala alaab e alqudus lisheeni wal afleylika sheeg
dhugunsadayaal weli wali la dareertanan qayboway dhata barnaamijka kulanka warsan gudoomiyaga degmada qansadheera gobolka baay yaa wali beeniyey banaanbaxa lahan ka horjeedi uuse oo kadhii degmadaasi uu sugona dhinaga kale sheegay antii waldhibeen ku teganayna degmadaasi aadan cabdi qooqane gudoomiyaga degmada qansadheer ee gobolka baay oo la hadlay idaacadda warsan iyo waliba uuse beeniyey intii banaanbaha uuse lahan ka horjeeda kadhiyahay degmada qansadheer waana eedlanka taag yeersinyi aadan cabdiqooqana oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo waliba hadaljeey ku mid tahay walaalkayow ee, haka dhawo idaacadda warsan degmada qasdheer saylat alxamdulilah anoo sulxaada samay ku sugana- ee, ku suganaha gobolka gaay magaalo madax ee, magaalo madaxda dowlad goboleedka koonfureed ee kumeelgaarka baydhabo kusugan qasdheer qasdheerna xaaladiyo dhaqan dhaqaalo nabadgelyo iyo siyaasadeed iyo bulshadeeda deganta saylat oo sidaan jira maalmooyinkada dambooyi waliba ka dareerayay banaanbaxa sida la sheegay adalahkiin ku horjeeda ee odayaal dhaqameeda warbaahintu warsan hala xiriiri oo ku hadalow in eh, eh, eh, hogaankii meele eh, muddooyinkii inkada dambooyi hooga yar hoosan sii jeeda michael tarmowas walaalkayow laakiin hakiila xiriiri kollay adi iyo war dhaanta annaganaha adi iyo war dhaanta laakiin ana waykii sheegay degmada qasadheer in warsidi aan ku jarno xaaladeeda degantaa ka yaray xaqiiqo dee warkana macnaha walaalka koraysa soldaana mas-uulku ah xog xogkiya xaqiiqda aan hayo qasay Eh, marka dadkun oo banaanbaxa iyo warbaahinta sulno oo maalmoon eh, arrintan wadan eh, la dareerte qorshiga iyo arrimahaas suu biyaan maalmo macnaha qasadheer oo banaangaxiyo sideedma ku jarna way jiray macnaha labaatan qofood oo hay-ad la yaraho atra international iyo macnaha bulshada degmada qasadheer oo weliba dadka da-da yar leh oo darbi fadhiga oo shaqalaan xoolo fadhiyareerta oo magal iglaanaya mayrin way tasiirsaday maamulka degmada kusinihii siihayihii degmada hankadhaafiya roogi arrinkii heedaha ay tii macnaha kusinihii maamulkii iyo bulshadii ururadii bulshada ka wada hadleen wayna lahaa sanadka gareeyay macnaha labaatankii qofood macnaha in geelab iyo kasuugiyeen sida macnaha reer hogeereed oo kale afar lasi reer intaareed oo kale afar lasi reer eemid oo kale sadi lasi sagaalna lasi reer geelale macnaha qaabkaasa laisuugi marka dhalinyaro cabasho ee gudoomiyihii xuseynaha gudoomiyaha waxay iwalgeliyay dadcami dhalinyaro cabasho ay inay jiraan markii dandan ahay la hadleen arrinkaasna in macnaha si oonfadaayeen linsax waana ka talagalay alaayi kulli xaal degdegsiiyo daraabiye iyo dadana gaara leh biniaadam kasta oo xilxaayo danaweydaliyo dana gaara iyo dhalinyaradii xoolaha kacdoonta suugayeen marka dhalinyaradii gool isla hadlayna way reereen una arrintaasa ku hadalaan waa kana ujeeda maahayna arrinkaas la dareerna laakiin maalmo joogto oo kacdo maamulka lahan korjeeda mase gudoomiyada dowlada han korjeeda dowlada qasadar kudaraya jaro waana kii cadda ay tahay waya marka dadkan eh, ada sheegdi in dhalinyaro ayin eh, wali ku hadlaayana dabcan eh, arimo la xiriira eh, dhiniga kii kaa ku hadlaayan waa odayaal dhaqameed dabcan anti ad walbadan kula dareertona eh, eh, eh, eh, eh, laku yaaba in ad walan kula dareerna oo warbaahinta keliya ad ku dheegi doontona laku yaaba marka marka ada eh, baaritaanka suubidi eh, ogaatay xilligan walaalakii haysada adeer walaaxaysado majaraan weliba xiisee labaatanka qofoodan haa salak tigray qaabkan aan salak tigray dhalinyaro manaha xoogaa ee hadalku qobaan kuma jiraan kiin sheego waayo waana kiin caddeeye marka arrinkaasna caddeeye jaro degmaduna ku jari manaha dhalinyaradaasna diwaan xal inay la hadalnay alaahayi kulli xal wala intaas kugacsi moo degmada ku jara ma jara kasay dhinaga kale ee meelo qaar waliba hata ee la kafidiyahaye mise ee war- ee inta badan social media laka qorahayo in gudoomiyihii degmada qansaha dheere ee xilka laku qaaday bal eh, eh, mayad ee qoraalada noocaasi oo xilligan social media ee ka dareer taas adigi baanta adiga warsadee lanka xilkoolan biyo waa malku qaade ilaahay qoraanka yeelanka sheegay kalkal ayaa mun daawulaha dayna maas in dadka xilka la qaado shay mawaajib ama qadase ama qoraa ilaha qatawi oo wareeji qorri kala la wareegin shida male cole soona male laakiin marka hadda ada sheego ay taadi iidaan tumana adiga war adiga oo dhibay waan adiga iidaan ka sey nidaamka dawliga na wayga gordaan la xilka ka qaado wala diiyo qaab doorasho ka kooyan ma sumana ma caawisa ka kooyo qaab doorasho waa degmada sanduuq dhiibay una mana doorasho in galnay hadda ana mana xilkii loo qaadi mooji qaab manaha ee magacaawisa hadda manaha xilkii manaha ee loo qaadi mooji taas adiga iidaan tadi usugahay adiga usugahay adiga ilaahay mudane gudoomiye ee dabcan degmada qansaha dheere ee muddada ada roogdi wali ka alasay in isbedelo shal duwan ada kasuubidi oo garoonkii inka horeeyey ee degmadaas tan iyo xilligaada seeti la hirgelay xilligan maysheeni buuqi iyo qaylada ee gadaalka ku weeraayid walaalkayo qortixisa saxmay ereyga dhunto oo ilaahay dhawaasho oo xaqli ku hadalaa ma garaneen haddii aan aha iyo haddii macnaha meediyaha iyo mase macnaha dadka waryaalka iyo yiin way kii sheegay degmada qasadheer dhibaato ku jirto kiinka nage degmada qasadheer dhibaato ku jirto macnaha xilliga oo maana seeray gudoomiyaha degmada anahay xilkaana la wareegin dhibaatada iyo ku jirta ilaahay hawin sheego ugu dhamaado wargaahinta ku hadalka xillo gadan loo abaargeysto xeer dhimasho saddex boqol iyo beertee seeni insha allahu tacaala ilaahay atimaha sun gadgaadi ilaahay suugi wanaagii iyo taladii iyo hogaankii kaanaya macnaha ilaahay ka gadgaadi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma bulshadii wayga uga dhiirayinay noonahaya kulanaqata bulshaweynta maraha dowladgoboleedka konfederaalkeenu qofka isbeshal ee gobolkay hoostayaashu waana xaqinay inaga bulshada dowladda qasada wala xaqinahay ka kala galnay alxamdulillah howlo kada naga sharciyo qabanay sida inay aan siyaasiyiin ka fur oo maraha hay'adda la waxaa la shaqeyn doona soo weeyo wasaaradda maraha caafimaadka maxkamadda waa inay NCS hagaajinta la hor shaqeeyo hayo dalkasna maxaa dawladda iyo galaan galaati iyo dalka kale lijeeyo sida inay garoonkii degmada qasada ee uu dayactirmada hoolgeeyo manaha nagan نقدر من أكسسله أو ساعد اللي يقهر اللي هتبيقر هيل انترناشنال يا هيل دوليد يا هيل معنا قرشي اللي دشان على وسن نقدر إياه معنا ويك ترى قال لي وحياه فرا قال قال إني هنا كردين خاصم والجرو بمع معنا مجرد أو بيلاني دواتين في جرين تصوت حتى ما هو في ذي شرقون ما يسمى قال الشغال ومنها عيلك كي وحياه قد نو قرشي فمو كان يحقور يجب تقول لما تاتان هو منا لم كسر أسير لطو سطر العرب كله إسماعيل جابتي كوشي تقول قصد ولا إلهي إذا شيء إلى يوم المبقى إن لو منها قوة آخر كنا قد أرجع لفوت هذا منها كاش وواك إيو منها أن كاش منها أن كونديشنال إيو منها إيو كشقة يانو هذا منها إيو راشين أحمد يوم قاعدة وين جرانا جرت منها خبرين مجرم أصلا إلى ناه مجرم ولا أحد كورين أو وناك قال سيويدا جابتي حقيقة إيه إن من كسر أو مسؤول معارض مسلمين رسولك سبحانه صلى الله عليه وسلم يا والله خشلاء معارض لك هاي mucaaradna way argaan wanaha sixitaanka laakiin mucaarad burburinna wanaha uma jirin xaqiiqdii iyo dee wareer intan fagaxsan oo adigu iyo inuu tiin sheega publikaha marka dawladda qasada ay cadeeyay in dadka sidaas guud ahaan in sheegaan in deganta dhibaatan ku jirna mucaarad hadda wanaha jarakora xaqiiqdii laakiin wal hadda shido oo wal burburiyayo dhibaato eena wala qasada rabta filan aan ku jiraan shaksiyadda wali sheegday in dad ka mu'aarado kora jiran laakiin dadka ka mu'aarado kora mu'aarad wala dhiso inti nagadana irti marka may ku yaabo in guddoomiyaada laftirka ogdi in shakhsiyaad ama bulsho oo ada maamulaaso oo hakii horjeeda degmada qaansaha dheere ada ha ku kutabti maya ana shakhsi iyo bulsho ma xidla raahada maana mucaarad isbishal yani مسلمان وفكرة كده مثلا شخص أحد أي مهم أنا إن كده أنا هو okay inka dambeyntii dadka social media aan isticmaalow in aad xilka la koo qaadi iyo dhinaga kale oo ka taageersan iyo dhinaga kii horjeeda dhammaantiyo mayn sheegi lahayd والله أنا وجهي له التسلية تحت خالص وقرأي هنا سبحان الله في مشاهدة الكلام يوم ندورها غير الناس وهاي أنا برشيد أنا مسؤولكم قاها أنا قاها إلهي مسؤولكم من قلت يقول لك أصدقائي ويجي لها إني ونادي كشقيا وأنا قوة كشقيا الكاس أوضنا جالس بالعادة تبدي ولا خشاج وأنا حما لا خشاج المسؤولات لا خشاج إن بيتي لتي اليوم فلا دي أنا هذا أول عين الجرايدون وأنا جرانا تيري ويلها الكاس أولها نعور المسؤولية ويقال لها دمني قتلي الخمسة ولا الخمسة بي أنت قوات أجلت أنت أنت أنت معناها ونادي جيل يوم معناها أنت قوات لك حيو أو قوات موشي بس إلا والله حدجي لم aragtidaas way ku danbooyeen maraha inay tala iyo go'aan la qaado anaga madaxweynaha soo jeeda bulshada Soomaaliyeed way guud ahaan lahaa macnaha wayga qaylaha in dalka iyo dadka leenaha macnaha qoreyla ta wadaa wada hadal kadib go'aan qooye laakiin dalka dad in lagu burinaha meel ka soo hada dalyaal wayna hadda waay wanaga hadda waay in kasto iyo ka soo dhiwaata tawla sameeyo dalha insha Allah ta'ala in la fadhiyo kala gala waan tasaqeyn dalana alhamdulillah
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fariidale ii miramin qubatay jiral ogbobshay ii gaanjardis malee wagog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshi may laka qiyaasay xaaji oo adii bahato intii dabeel koraada ii dubaysay in jeede danseeha ka galay in boqohooto dibadda isku diiwaan geliyey boqohooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashin handhootay qaybtiya koowadna xamara yeebaaq ku faafay safar harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih gidi adoo qabow banow macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu habta iyo horqoboy ije elgaalada garasha kiin ogola haba baawurkuna kor hehe niyo iyayo nabad bahe
hagaag dhegeystayaal waliba hasledeernay qodob qodobadeenka dambe barnaamijka kulanka warsan sooneed ayaa waliba iyo sheegtay intii ay xoojii doonto xiriirka dhalinyarada xakubahaasa dugsiyada sare iyo haan jaamacado gudoomiyagii shabakadaas oo habooqadii istuudi ah warsan ee magaalada baydhabo iyo waliba isu ka faahfaahiyey arrimo hoose iyo arrimo kale بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، أنا محمد آدم تكسيس يليري إيه، أو كوا كيلا أما مسؤول كوي إيه، حرمت الله رصونت أو كيال مقالة التاني بيدوا مصر سعدال ويهي سونت مايكو بداس
سولرت ميلي يالو إيه، سونت يا هرتميلها كوغابي shirkadan sooneed wali la ku gaabiyey afka qalaad marka la fiiri somali network of education development oo micnihiisa uu siiyey shabakada horumarinta waxbarashada soomaaliyeed iyo la ku gaabi wali qobadaas haddii aan hal in lamaana ku taabada ee xaruntu wali iskaaladay aba mayleerahan fikiray sheenay reer qurba joog ah ee waa daafu adduunka kakal nool iyo fikradun sheene asaasi ee fikradaasana ulajeedidee may eta xaruntun walilanka talagala ama lan aasaasay inta laku horumari warbarashada soomaaliyeed gaar ahaan ee dhalinyarada ha ku qalanjibiyaasa dugsiga sare siya u helaan deeq walbarasho ee jaamacadeed haddii nagala fadhii dalka dibadiisa iyo haddii nagala fadhii jaamacado kiyaalan gudo usoo lan weydiiyaana wal dhaqaale eh okay eh, way yartay in dhallinyarada iyo walbarasho ku helayaan dalkii iyo banaanshey eh, manglajed alaasha maadaam ma jaamacadi sinfurona oo shaksiyadiina eh, somnedin eh, eh, eh, ka abtirsado sinfurona oo dalkii dibadiba ka yaala maasha allah ee su-aal meeli yaalu ee mudane socdaal ee hortoona jaamacad manin furon laakiin jaamacado oona ka faanana xiriir yalalana ee sidii tusaale ahaan jaamacado kiyaalan wadanka gudaashay haddii ahaada fadeen mayleeraay anoo hadda gaar ahaan mas-uul ku ahaa ee shirkadu mas-uulan ku ahaa deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada tan ee baydhabo jaamacado kiyaalan iyo shirkadu xiriir weyn ya leeyiin ee tusaale ahaan jaamacado kiyaalan muqdishona saasoo kale xiriir weyn ya leeyiin ee tusaale jaamacado oo dibaddan haddii aan halin lamaana ku qaadada oo xiriirka dhow ee xaruntu yeelan leta tusaale ahaan turkiga jaamacada turkiga malaysia oo kala yake mayleeraaye suudaan oo kala bangaladesh oo kala bakistan adu waa dhowrka wadanna xiriir dhow yeelalena jaamacadooshoo ka yaalan
waya marka jaamacado ee, wala sheegda intii sin xariir latiin xariirka markii laha ku gudbo oo kale ardayga sasiinka aamini karo markii uu dugsi sarxa ku baa in uu sasiinko walyaabo uu suurta geli karo oo siinka aamini karo waan hanbandhiga samay kumid ah maasha allah ee horta kalsoonida wal ilaahay biyow walmay leeraaye qofka usa biyo kora ma eh ee salisinku aamine walilinii aaminay un wali haayne wal xaqiiqe eh oo xalaal eh oo liga leh oo sharci iyo hayna sharciga may ku mid yihiin ee shirkadan sooneed wali xiriir la letaa xiriir wada shaqayn wasaaradda tacliinta hiddaha sare ee federaalka iyo iyo xiriir la letaa ee aqoonsi buuxdana ku haysata iyo dalado walbarashada ka shaqeeya ee ka jiraan dalka soomaaliya iyona waya eh, marka qaabno ay ka qaadadaasan ardayga oo la alla dhiida intii usan aamin maasha allah ardayga shuruudo iyo jiraan oo ardaygaasi lukufadow shuruudogasay ma ihin ardayga daneeyow ama intuusu ku faa'iidaysada fadow ee fursadun iyo unfurtii ee shirkada soo ee dallada soonad leerow iyo insamayti dhammaan bulshaweynta soomaaliya intaana su-aalasan ka jawaabna ka hor ee wali tusaalahan qaadaday barnaamijkun soonad leerow barnaamijku soonad la erow inte ka socda barnaamijku inte laka bilaabay tusaalahaan walilan ka talagalay deegaanada waqooyiga iyo deegaanada puntland iyo muqdisho lan ka talagalay shaqsi ahaantii haddaana kiila hadalow deegaanadun baydhabo malan ka talagalna laakiin xiriir iyo dadaal kadib yaa ilaahay wali ii suurta geliyey inta baydhabona laka dara liiska inta ku faa'iidaysata ardada ku qalan jira dugsiga sare barnaamijkan wali ku socday ee magaalada garoowe iyo muqdisho iyo baydhabo iyo satooslan ka bilaabi ee, wad kolley gobolada kalean insha alla iyo ragxiga haddii ilaaheer ta lamaad ee, fursadun markuna fiirina ee, cidoon xiriirka la lena jaamacadaha xiriirka dhow oona lena ee ka yaalan dalalka dibadda tusaale ahaan ee, sida hadday aan sheegay turkiga oo kale ka mid eh ee, ee, bilgent university oo ka yaala turkiga ka yaala indian institute of technology ee rorby oo malera india ka yaala african international university oo suudaan ka yaala university of dhaka oo ka yaala wadanka malera bangladesh university of lahore oo ka yaala pakistan iyo jaamacado kale iyo xiriir lena waaya marka ardayga eh, eh, shuruudo isinka qaadaasan way ku mid tahay maasha allah su-aal horta meela yaalo shuruudoon ardaygana ku qaadaan walwa kow ardayga intuusa ku go-anta intuusa ka faa'iidaysadow fursadoon ku marka hore kow ku go-antaa intuusa ku faa'iidaysada haddii jawaabtanaga tahaa walila ku faday intuusaas ku diiwaangeli xafiiska oo kiyaala ee agaarka caalim center kiyaala intuusaas ku diiwaangeli ee talamaad ee kaarka imtixaanka nintuusa qaadada ee talamaad wali kale lagu faday ardaygaasi imtixaanka unan ka talagalnay ee oo qabuulka ah oo shirkadun ee xaruntun qaada doonta intuusaan diyaar garooba ee lama sabaro tester intuusa b adu waa dhowr qodob ya jiraan waaya Eh, marka wali ertay in eh, lagu soo wertay siraantuusa b eh, qodobadan oo imtixaanaadkana jiran daban dowlada etina ama wali etina manhaj gaar ah oo oo culumta si toos aan sii doono ama diini ama ah, ah, maadi ha noqo- eh, nagadoy ma dowlada etina oo imtixaan qaadas ileen wali ertay wali ana eh, xarun ama shirkada ana ertay shirkadii maadaama hatan aan shaqaalaysii korno dadkii oo walna aan bara korno sida imtixaan shakhsigan ku qaadasan ee su-aal horta isweydiin mudan oo meeli yaalo horta kelmadan dowlada dowlada diina horta wal dowladan ogayna ama mayleeraaye dowlada mayleer arintaasi ogayn horta talaabo mal dhaqaajiyo kahor wala horta unjeekuna ku faanoxayn wal dowladii ogta oo legal eh dowlada lahamarsi xalaal iyo ku- ee mayleera iyo ogolaatii oo xalaal ew ee talamaad una haddaynu su-aalaasi ka jawaab haddana ka nage horta una ma ihiini dad jaamacado nin furan laakiin jaamacado un ardada una ka faanana ee marka shuruudagii ardaygu sabuuy unan gudbiyaan jaamacadoga si xiriir itifaaqiyadii anin wada dhexeeya oo jaamacadaas lan gudbiyow ee
niyahow gaarigaan maba kacaya maxaa ku dhaca niyahow ordo makaanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraaha bayaato magafo ilu walika alay hatta fadaas inaad cilid isku giliida baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya ka shibti baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska lawada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma la ilaan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi balaan arko shidaalkeeda
qaar ku mid ah dadka bogtaale ee rooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waliba yoo sheegana intii laku guuri meelow iyo roogan isla marxantaasna iyo dalbadaayaan anti meel kale lan raadi waryagan cali koronto iyo qaar ku mid ah dadkaasi waraysaday walin hadaljo ku mid ahay maybaa ku socnee kaamka tawakal ee dhisii dhabka kaamka guurisahambahi walka usumalahayna isku deganay masaakiinnama oo kaam nama ka deganay olkii lan kale lahaay guuris an olkii liinku guuro lanshay shaagi dati dad masaakiin aw dad walhaysadu ma e halku guuriya la eri dad ma ereenaa kaamka dadkii oo len ama hore mas-uuliyadiis haay ulko ama horab lah ku guuri tumun kaam amal ku guuri yaa mayla arey meeli hadan lidi iyo shacabkii diidi ma ogol amaraada ka saaro hay an kaamkii ma meel kale indiga koran ya dadkii oo kaamka walkaxaay yaa ka amar taagleohaya masaakiinta ma ogol kaamkana madkuus kiishey kantigood olka madkuus kaamka magaashi tawakal adc tawakal edc qaabkee lafadahay in la singuuriyo nana guuriyo meelna di'iyo yaa lafadaa meeli kaamkii madkuus shacabka ama horaab laha ku guuri ma ogol kiikii meelaha degaay intii meeli la diji yaa laha ku guuri gadaala ka dhabaatayay intii meelin isin hadda degintiino lasiin ku guuri lafado isin handegne ka hor intee ku guuri kaamka kaamka meelaa la diji meelaa degi hadalin guuri lafadaaw wal ha ku guuri intaa la hadegi dhabkiigaa kiilin ku guuriyaay kan hadda ku obsadaayan meelina ma ogol meel mada banaanga ang la degaan yoo layin hataa migil mada banaanga intii degaan gadadeen masaakiin bahaadeena walii walkalayo haa wala ilahaani kaarteed yahay sidaan walku dhurdeen aan dhul yoo layin lay dhabkii hadda ninka qobna linka qobna ama horaab lah ku guuri yaa ku abadoo haya gumaysi linka qobna gumaysi adagaa la kahaay intii roogaan baa gumaysi laga kahaay laka gumaadaay laka dhabaay amarjansi geeg haan weela kortaan intagaa biyaasan هو حان لسين قبضة بقارتين لي هو لسين شباب أنت بس أبياسا كبس من الجو للهاي حدن أنت تي لين كقبنا حدن قول كين كبيين أمر كي بك كدرم حدن لين كربنا يا فران ولكن كي متكوسو ما أقول شعب كديدي ونون شعب أفيه كهذلوهان ما كيدان لما شعب كي أسقوه ساسولة ما أقول maan ogol ho meeli degoon masaakiinti kaamatka leeg shal dalma koraangma meelini madegaayaan shacabkaa diidi afkii shacabkaa kahadalohan intii meeli rogoon go-aan ha ku bahiw ama horaaba meeli rogaanba gumaad lakahay haddana inta hoob ladego ku dorante
madi una ha ku tadna kaamkii hore isin ha ku guurteen dhibaatada inkuwiin oo kan isin hadda degentin lasiin ku guuriyo haymeed kaamka dhulkii kan hadda una degana maynani ku guuriyo heelankii kaamka lahaay yaa hal ingu guuriyo sheegay dhulka una malahaan kaamna ma leeka deganaani waqti ada sanne waqtiba degana afar sana amalaa la deganyi lankii lahaa yaa hal ingu guuriyo dhulkay dhasadiyaa gadadyaa sabilan ku rara marce lahaay dhulkii hal ingu guuriyo la arri dhabkali ingu guuriyo lansheelay sheegay hal ingu guuriyo arri shacabka magu kooyna kaamka dadkid deganay magu kooyna laakiin lahayaha loo guuri ari hoob loo guuriyo intaba loo guuriyo may fadaane ang meelo mada banaano kolkoo kal haddana halku guuriyo lin araan ilay ladijiyo ang maybaa dowladda iyo ad nadkii hay-adoona maybaa ku odsadaan inkaamkii madkuus linka magna shacabka meedo mada banaan ilay ladijiyo dhulka lanka lahaay hanoo faylaay dantiday dhulkii lee hambaahdi wakhtiyaalaa degnaan wakhti ka moodni dadbaa walanka mahdiyaana ma wakhti ka moodni dhuleenlahaan hadigeeg baydho wali atowal ogi dhuleenlahaan koleeba wakhtileela ka moodo kor gurbaa ijaar hoob si inka jartu wakhti hooble deeru laku bahi si ama laayo dhabkalamanin qobana yoole wali hadde madkuus wal dhabshe inkuwiinay oo dadka kuka dhabaay malahaan haddana usugya haddana meelitay haldagoyle abudun usulay dadka haay أميلة لأن كان متكوس أبو ديتيس أم هرا ميلة وجوري أنت بلغوا فكر واسناي أم حدنا ميلي شعب كلين كان نجمة تنقل أبدو هانو تاسو بسم الله الرحمن الرحيم أن هو محمد تاكوي آدن أه dadka oo dowladda sharafta leh koonfur galbeed iyo hay-ado may ku codsadaane dhulkun un hadda degana afar sanii degana kaamkii tawakal edc a ku socona yaa odayaashii ina dowladdii koonfur galbeed iyo hay-aduu may ku codsadaane wasaaradda masiibada gargaarka may ku codsadaane inii dhulkiina noo guuriyohay afar sana unu deganayne kaamkii tawakal afar sana deganaay yallankii lahaay oo ninka deeqi khayr alla siya suna cajara ku halay afar sanii deganayne meelaa ka deerni bacdiya hay-adii n r c guryaal ninka dhisti hadda mayn array guryo hal inku guuroy dhulkiikay hal inku guuroy afar sanii deganayteen meelaasin deersii meelkal weydiisadaan arri geeki hore awalna maylaha ku guuriyeyhin dhul madkuus liyi oo alxamdulilaahi ceelboorkaygi eelaha ku guuriy awal waliilahan ku guuriya reejay rooga haddana maylaliyaa meelyaalaka nagee walilayi dadkii shacabkiina may fadaayaanaa inay meeli hore gaamkii geeki hore meeli degi walha ku rori meel kale la deji lamaada la deji ini haddana meelan aa lakuroro hay meel saddex adaa liinjeed haddana meel lamad quusalaka naga wara leeyi basin qodsadaane ni dhulyo leeyin oo mada bannaan iyiin haddii masku linka dhisu haddii iskoo linka dhisu gargaar aan baahanyiin oo linku fujiysadaan linkugumaadaan yoo layno mada bannaan yiin inay la dejiyo yaasiin ku codsadaan
ay warsiinka siyaay ee afartii sana isin shaqaysan hamuudin ee meelisay ka dhisanay taamamka hay-ado aan arsiiyo guryaalnii siidi alxamdulilaahi lafaadii arsii iyo alxamdulilaahi hay-ado walnii qaabili alxamdulilaahi safeelelahaninka dhuwaayo mahadaa ku sheegadaana afarsini deganayni lankiilahaya guuruna ari waayahay ee, maadaama afar sano isin wiilas deganayteen oo adiga neecadayti in hay-ado shal ee atad iyo d r c iyo n r c iyo meelo walsiinka siyaayeen may sheegna in hata dhowrki isin deganayteen lasiinku guuri misna dhowrki isin lasiin wada isin cabasho ku sheentaan may cabsho ku sheenay lankii dhulkiilahaya dhulkay imbaahana hal aguuree sheegi alxamdulilaahi dhulshay lankaasna mahadsanyi abaaraka moodni afarsani deganayni ini haddana dhul lankala layi unu degno haddana ninka gumaysane may fadaane dad dhul unu lanna dadkan dhul yoo layin degaan wali linka qobodo alxamdulilaahi linka gargaaru dhul yoo layin la linka gargaaru ya aan baahanna intee lasiin wada hatii mise lasiin lajiin madkuus dhulkii daraadle ku guuri oo madkuus ha ku guuri dad kale ku guuri unu layma amagii unu guuraane sad kaam kale laku guuri oo kaamka laku guuri unu reedkaanu hayti unu un horreyne kaam duyahanii higi wariiriya ka jari kuu forlan la rabo milisa ka jari haddana sidii oo kala alxamdulilaahi may fadana ini meelii meela haytina ninka nagna alxamdulilaahi masaakiintii walka gumaadahay meella meelahana mal siinjiya meela la siinjiyey waa la leeyi may siin ku odsadaana ini meelii meela hayti madkuus na ninka nagna oo shacabkii meelkala dhulankala leeyi haddana intii la digiyo magii masquuli iyo guri linka dhaso haddana linku barakiciina alxamdulilahi dhulyoolayin degaan laka garg- linka gargaaro laka galan gocbado oo linka kaalmeeyo yaa aan baahangna saasaasiin codsadaan ya fadaan
waa hagaag dhugunsadyaal saaxiib yaal meel kastiisiin rogdang iyo si kastoo nindheegaytan waliba hawadasin kulana hamiin fayla walina dhugunsatena qodobadii barnaamijka kulanka warsan anina magaagay socdaal idaacadda warsan u fara- farsamadana saaxiibkayga maxamuud gaabshaaw tangiintii barnaamijkan barnaamijyay dambe hamiin dambe xilligan oo kale una reedan ku kulmaan saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duuban oo siin ku dabaayan sadiyo nabadgelyo idi barnaamijkaanan dhugunsanan waliba reednin kuhelo korana barta internetkuna kalena warsan radio com